ololaha nadaafadeed waxaa si wada jir ah u horboodayey mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kandegmada jowhar waxaana looga gol lahaa sidii loo soo celin lahaa bilicda magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ololahan oo ka bilowday xaafadda handiwadaag ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ururka haweenka degmada jowhar si ay kor ugu qaadaan nadaafadda caasimadda waxaana uu maamulka gobolka hirgeliyey goob lagu shubo qashinka laga soo guro xaafadaha magaalada jowhar sida uu sheegay saalax muudey cali oo ah duqa magaalada maanta oo ah maalin aad u weyn oo qiimo leh sababtoo ah waxaan gudanaynaa shaqadayni shaqo ka mid ah oo ah in nadaafadda magaalada ama bilicda magaalada jowhar in la soo celiyo taasoo aan maanta aan ku howlannahay god weyn oo loo qodayo magaalada oo idil oo lagu shubayo qashinka oo dhan marka waxaan leeyahay caasimadda jowhar dadkeeda bulshada deggan in ay si wanaagsan oo qiimo leh ay uga shaqeeyaan nadaafadda guddoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baari ayaa ka digay in la suurad xumeeyo bilicda magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle geed yahuud maxaa la dhihi jiray qashin oo gurigaaga dhinaciisa ku yaalo ama maxaan ku rahayto bulaacad iftiin la'aan haddii ay koronta kugu jirto marabno qof koronta ugu jirin asiba awoodin inaan dhibno marabno laakiin hadday koronta kugu jirto hal nal waa inaad ku xirtaa waajib ay kugu tahay weliba muqadas ah waxaan rabnaa hadduu alla yidhaahdo cid kasto in mas-uuliyaddaas ay qaadato meelaha danta guudne waxaa noo iclaamsan sidaan horba aan u sheegnay maalinta khamiista tahay in aan ka shaqayno waxaaba ka howlgalaayo magaaladan boqol iyo konton oo maxaan ku raadito mutabiciin ah ugu dambayn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyne makaraan ayaa sheegay in dhowaan ay amar ka soo saari doonaan nadaafadda magaalada waxaad arkaysaa dad gurigooda dhinacooda uu ku yaalla geedyahuud iskana jiro gurigoodiioo dhinacaha ay juq ka saamee ay uga taallo ayaga ay deggan yihiin marka waxaan rabnaa qof kasta oo boos bannaan leh ama gurigeeda geedyahuud ku yaallo inay iska goyso ay howshaas ay maarata wax ka qabato haddii aynaan wax ka qaban waxaa maaragtay maamulka ka soo saari doonaa awaamiir adag oo arrinkaas wax looga qabahaya haddii uu ilaaha yidhaahdo waxaan rabnaa inay magaalada gudaheedanu bilic ay lahaato nalalka qof kastoo nal ugu jirana ay bannaanka ay ku xirto nal si magaaladii ay u naqato magaalada iftiin leh oo dadku dhex mari karo wadooyinka dadka iska soo horjeedo ama dadka masquulaha bannaanka u yaallinoo bullaacadaha leh masqulahooda inay hagaajiyaan waxaa maalmahanba magaalada jowbar ka soconaya olole lagu soo celinayo bilicda magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle taas oo ay qayb ka yihiin ururada dhallinyarada iyo haweenka caasimadda hirshabeelle